wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa magaalada muqdisho ka daafuray kulan looga hadlaya hirgelinta hanaanka cadaaladda iyo asluubta soomaaliyadda hore ay u ansixiyeen golaha wadatashiga qaranka kulankan oo socon doona muddo afar maalmood ayaa lagu gorfayn doonaa sida ugu habboon ee loo fulin kara hanaankan waxaana ka qeybgalaya khubro ku xeeldheer arrimaha la xiriira cadaaladda xubno ka socda dowlad goboleedyada iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka soomaaliya wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa sheegay in hadda loo guuray garsoor federaala islamarkaana xubnaha ka qeybgalaya laga filaya inay soo jeediyaan talooyin wax ku oola maanta meeshan waxaan u joognaa waxa waaye guddigii farsamada iyo khubarada ayaad ku joogtaan waxaad la socotaan geedi socodkii lasoo maray iyo maanta meesha la marayo iyo halka loo guurayo ayaad la socotaan runtii waxaa ammaan mudan alla subxaana wa tacaala marka labaad madaxdeena heshiiskan oo siyaasiyan runtii dhib badnaa heshiis siyaasadeed in la gaaro oo madaxdeennii dalka ka go-an tahay maanta in dastuurka dalkana la dhammaystiro qodobada uu waxyirnaa u taagnaa oo heshiiska u baahnaana oo midkaan maanta u fadhina uu ka mid yahayna in ay heshiis ka soo gaaraan madaxda dalka dhammaanteed madaxweynuhu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha madaxda madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dhammaantood ku kulansan madasha la yidhaahdo golaha wadatashiga qaranka oo loo unkay oo loo abuuray muhiimadaas loo abuuray halkan ayay maanta nala joogtaa sidii soomaaliya hubaan la-aanta garsoorkeeda looga saari lahaa waxaan ku jirnaa xaalad kala guura sida la tilmaamo waxaan kasoo guurnay dowlad dhexe garsoorkeedii aan kasoo guurnay oo centralized ah waxaan u guuraynaa dowlad federaal ah iyo garsoor federaaleysan aan u guuraynaa kala guurkaas marka hubaan la-aan ayaa ku jirta dadkii iftiimin lahaa oo khubarada ahaa oo tilmaami lahaa waddadii iyo khariidadii iyo maabkii looga bixi lahaa processkaas ayaad ayaa tihiin waana waana ku kalsoonahay inaad ku filan tihiin muhiimaddaas iyo shaqadaas idinku soo aaday marka maadaama dad ehel u ah arrintaas aad tihiin waxaan rabaa inaan idin kala dhex baxo oo aan maaragtay idiin furo shirkii maanta inaan idiin furo maaragtay waxaan rajaynaa natiijo loo aayo inaad inaad nooga soo saari doontaan oo iftiimin badan oo mugdiga hareeyey iyo hubaan la-aanta aad ka saari doontaan madaxdana ay u fududaan doonto adinkoo xaaladda waddankeennana maanka ku haya madaxda dalkana say ugu fududaato inay iyagoo informal decision wax la yidhahdo go-aan ku dhisan aqoon iyo garasho iyo faham ku dhisan go-aankaas ay u gaaraan madaxduna iyagu way soo dhoweeyeen waxay noo keeneen siyaasaddii iyo heshiiskeedii waa noo soo gudbiyeen halkaan ay noogu keeneen marka maanta adinka idin maraysaa oo farsamadeedii ah farsamada kadibna mar kale haddana weligeedi socodku waa sii socon doonaa safar dheer ayaan ku wada jirnaa shirkeena noo furan yahay